weerar qaraxlooda eegsaday ayaa lagu beegsaday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland xilli uu ku sugnaa magaalada kismaayo wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa ku waramaya in xalay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland ninkan oo lagu magacaabo cabdi baaley ayaa waxa uu ku sugnaa xilliga la weerarayay guri uu ka deganaa magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda fiyaaf madow weerarka ayaa waxaa loo adeegsaday qarax kaasoo gurigiisa lagula beegsaday waxaa la sheegay in isaga uu si dirqi ah weerarka kaga badbaaday balse qaar ka mid ilaaladiisa ayaa si adag ugu dhaawacmay saakay magaalada kismaayo waxaa ka socda howlgallo baaritaano ah oo ay halkaas ka sameynayaan ciidamada maamulka jubbaland kuwaasoo ay u suuroobi weysay in xalay dhaqdhaqaaq sameeyaan maadaama inta badan ay ka cabsanayaan weeraro uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dhaawacyada ilaaladiisa ayaa loo qaaday cisbitaal ku yaala magaalada kismaayo iyadoona ilaa iyo hadda baaritaanadii ay ku guda jireen kaasoo aynan wax natiijo ah ka keenin cabdi baaley ayaa xilka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland wuxuu hayaa sanado badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan mas-uuliyiinta ka tirsan shisheeyaha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ay ku beegsadaan saldhigyadooda iyo sidoo kale guryaha ay ka degan yihiin magaalooyinka qaar ee soomaaliya